بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
سورة العصر مكية وآياتها ثلاث آيات waa maki aayaadkeeduna waa saddex bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat suurat lcasri yacnii dadka u yacnii adduunka ilaahay ku uumay dhammaantood labun bay u qaybisay khaasir iyo raabix mid khasaaray iyo mid macaashay khasaaro waxay ku xukuntay wax allo wixii aan sifaadka macaashka laga helin macaash iyo faa'iidana waxaa lagu xukumay cid alla ciddii sifaadkaa aayaddu ay ka hadlayso la timid oo afar sifo ah waa iimaankii kow iyo camal wanaagsan in la sameeyo waa in xaqii laysu dardaarmo waa dacwadii iyo khayrka dadka in lagu hago lagu hogaamiye eh laguna sabro afarta sifo ee lagu badbaadayo laba waa sifooyin qaasirahoo qofka ku kooban waa ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ruuxu dee naftiisa ayuu iimaankii iyo camalka saalixa ula imanaya waa sifaad naftaada ku kooban labada sife ee watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabrina waa sifaad mutacadiyahoo waxtarkooda iyo nafcoodu dadka nafcigoodu dadka uu gudbayo oo xaqa isu dardaarmay waa wanaaggii in laysfaro oo xumaha laysu diido oo khayrka laysku hogaamiyo oo haddana dararka dacwada kaaga yimaado lagu sabro halkaa culimmadu waxay ka qaataan ruuxu hadduu ku badbaadayo inuu naftiisunu hagaago oon xil kala saarayn dee waxaa lagu dayn lahaa ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat safkaaga hore iska gal iska cibaadayso xil kale kuma saara laakiin watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri waxay soo kordhisay naftaadoo keliya hagaaggeeda inaanad ku badbaadayn ilaa aad dadkana badbaadiso adoo ka bilaabaya inta kugu xeehan ubadkaaga ooridaada waalidkaa waladkaaga walaalahaa iyo mujtamac iyo bulshada ninba ninka kale inta uu kaaga dhow yahay iyo caam ahaan mujtamaca guud ahaan adigoo waxa weeyaan ku fakeraya walidaalika ayaa risaalada rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee waxay ahayd risaalo caalami ah oo caalamka oo dhan gaal iyo muslim naxariis loo soo rogay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo dad iyo duunyo gaal iyo muslim raxmaddiisu cid walba ayuu soo degtay laakiin dee dadku waxay ugu qaybsameenuun in garatay raxmaddii oo ku intifaacday oo ka faa'iidaysatay waa mu'miniinta ah iyo in garan weyday oo dee raxmaddii ay xujo uun ku noqotay oo qiyaamaha lagu ciqaabayo uun marka khulaasadu waxa ay tahay haddaynu badbaado doonayno naftaadoo keliya ha u fakerin oo ha u noolaanin laakiin ummadda iyo mujtamacana u noolow oo murugadooda iyo warwarkooda iyo hamigoodu ha ku saaraado kooda baahan caawintiisa kooda leexsan soo yacni qabashadiisa ka qalloocda toosintiisa ka khaldamo sixiddiisa ka jaahilka ah waxbariddiisa ka waxa weeyaan ergada iyo magacaaga iyo wejigaaga iyo maalkaaga u baahan inaad ugu deeqdo yacnii inaad noqoto ruux isaguna naftiisa u hagaagsan khayrkiisuna ummadda uu gaadhayo sidaasaa lagu badbaadaya imaamu shaaficina waxaa laga wariyey inuu yidhi low tadabbara annaasu fii haadihi suura lakafathum suuraddaa walcasri ummaddu hadday u fiirsan lahaayeen oo ay ku tadabburi lahaayeen macnaha iyo macaanida ay xambaarsan tahay way ku filaan lahayd runtii waa suurad xeel dheer oo macnaha ay xambaarsan tahay haddaynu u fiirsanno kuna dhaqanno badbaadadeenna adduunye iyo ta aakhire labadaba aynu ka helayno ilaahay wuxuu yidhi subxaanah walcasri casarka ayaan ku dhaaranaya waa wakti zamankii ka mid ah ama walcasri zamanka iyo xilliga ayaan ku dhaaranaya oo marna casrigu waa waktigii oo dhan caam ahaan waktigaan ku dhaaranaya marna waa waktigii qeyb ka mid ahoo waa salaadii casar labadaba waa lagu fasiray walcasri casarkii baan ku dhaaranaya ama zamankii iyo waktigii baan guud ahaan ugu dhaaranayaaye hee ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaare ayuu ku sugan yahay insaankii waa khasaaray ila aladiina kuwan mooyaane kuwan unbaa khasaaraha ka hadhay ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu alla iyo rasuulkiisaba rumeeyey iyo wax alla wixii lagu waajibiyey rumayntooda rumeeyey hadday kutub tahay hadday malaa'ig tahay hadday qadar tahay hadday rusul tahay dhammaan wixii waajibka ku ahaa rumeeyey oo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaashan wanaagsanna sameeyey mooyaane oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqana isu dardaarmay oo watawaasow isu dardaarmay bisabri waxaa laga fahmay mar haddii xaq laysku sheegayo inaanu xaqu dhibaato la-aanayn oo had iyo jeer ilaahay sunnadiisu waxay ku dareertay walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan in xaqa iyo sheegistiisa dhibaatuuni kaa soo gaadha intay doonto ha leekaato dee dhibaatadii waa inaad ku sabirto walidaalika wamur bilmacruufi wanha cani lmunkar maxaa la daba dhigay wasbir calaa maa asaabak yacni dadka wanaagga far xumahana u diid wixii kaa soo gaadhana u adkayso ilain madaxa lagu salaaxi maaye haddii la doono waa lagugu dhibiya allah waxa uhi ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaara ayaa uu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay mooyaane oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqana isu dardaarmay oo watawaasow isku dardaarmay bisabri sabirka iyo adkaysigana isu dardaarmay idan waxaa lagu badbaadayaa afartaa tilmaamood ee midna naftaada ay ku kooban tahay labana dadka ay u gudbayaan iimaanka iyo camalka wanaagsan iyo xaqa oo laysu sheego iyo in lagu sabro ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo sifaadkaa kuwa muujiya ee ka run sheega ridaha iyo raalli ahaanshaha ilaahayna ku hela allah inaga yeelo wa sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi waslem alxamdu lilah